bismi illah walxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama alxuseyn islamic stereo and bookshow hargeysa halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada cinwaankeedu yahay alcifa ama dhowrsoonida waxaana inoo soo gudbin doonaa sheekh almis sheekh yaxya sheekh ibraahim
bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sayidina muxamed bni cabdillah salaatan daa'imatan abada nalqaa biha wajha allahi yowma alqiyaama yowma laa yanfacu maalun walaa banuunu ila man ata allaha biqalbin saliim وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الصادقين وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين وأشهد أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه وأن الدين ما شرعه وأشهد أن ساعة آتية لا ريب فيها وأشهد أن الله يبعث من في القبور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله الله على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل فهدى الله به من الضلالة وعلم الله به من الجهالة وكثر الله به بعد القلة وأعز الله به بعد ذلة فصلوات الله وسلامه عليه ما هطلت الغمائم بتهتان المطر أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون intaa kadib asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu limaada alcifatu fi hada alcasr waa mawduucaan isleeyahay haddii ilaahay idmo wax ka dheh min baab baraarujin min baab isxasuusin min baab fadakir ina dikraa tanfacu اlmu'miniin alcifa aad baan uga soo fikirayay talof alcifaaf soomaali maxay ku noqoniyo imikan waa halkay ka helay dhowr sanaan limaada alcifatu fi hada alcasr alcifa zamankan maanta aan joogno oo ilaahay mahadii subxaanahu wa tacaala aada moodo inuu yahay zaman dib u noqosho diineed adduunka waxaa dad dul saaran oo idil ah zaman waxaan joognaa zaman dib diinma loogu noqonayo waxaynu ka soo baxnay qarni dhan oo diin la dagaalan ahaa qarni lagu aasay waasay maleeyeen iyagu yee ay is yidhaahdeen diin waad aasteen faylasuufkii reer jarmalka hegel ayaa waxaa laga hayaa isaga oo dad meel bancaa meel weyn ka hadlaya ayaa hadalladiisii caanka noqday waxaa ka mid ah faylasuuf reer galbeedku aad uga dambeeyaan ah innagana buwaagtiisa inaloo soo tarjumi jiro meelaha lagu akhriyi jiray ayaa waxaa laga hayaa inuu yidhi maantaynu laynay ilaahyadii kii ugu dambeeyey xaashaa lilah uu markaa ku goodinayu ku celcelinayay halkaasay ku dhammaatay wax dambe oo samada ku xidhani nolosheenna innagaa dhiganayna dhaqaalaheenna innagaa qorayna siyaasadeenna innagaa ka macallina qaab nololeedka bulshada innagaa afnaqaana cilaaqaadka ka dhaxeeya dadka iyo aadamaha innagaa qorani kiniisad dambe wax weydiin mayno masaajid dambe tala weydiin mayno wax diin shaqo ku leh oo adduunka dhakadiisa ka shaqayn doonaa ma jiro aad baa sheekadiisa loo qaatay meel kastaa lagala dhacay qarni dhan baa dagaal lagula jiray diin wax la yidhaah waxaasoo dhani markay shaqayn waayeen ay socon waayeen ayaa imika waxaa adduunka ka jira dareen baahi qoto dheer oo aadamaha ku jirto maxay raadin ah diin raadin ibnulqayim aljuusiya raxmat ullaahi calayhi caalimkaa rabbaaniga hore hore hore hore wuxuu u yidhi ah waxaa ku jira buu yidhi qalbiga qofka mu'minka ah qofka aadamaha ah qalbigiisa waxa ku jirta buu yidhi meel diin mooyaane wax kale aanay buuxin ilaa diintaa qalbigaa la dhigana qalbigaasi qalbi maran ayuunbuu ahaadaa waxaan uga socdaa maanta dib usoo noqosho badan baa jirta diinta loo soo noqdo nin walba tii uu diin hore u haysan jiruu dib ugu noqday kiristaanku maanta dib bay diinahooda u buuxiyeen kiniisadahooda aad bay u buuxaan jaynaha dhagaxay caabudi jireenee buudha dib bay ugu noqdeenoo aad baa loo faafiyaa bal diinta labaad ee adduunka ugu faafitaanka badani waa diinta buudhaha maanta ee dad badan ay qaataan ee yurub iyo maraykan xoog ugu faaftaa waa diinta jaynaha ee sanam caabudka ah fadhigaad maanta halkan fadhidaan iyo meesha intaa leeg isku imaatinkiinaas weliba dhallinyarada u badanina isna wuxuu markhaati kac ka yahay dib u noqosho ay muslimiintuna diintoodii ay dib ugu noqdeenoo istigshaaf dambe inay mar dambe soo istigshaafaan diintoodii ay doonayaan iyagoo oo dhadhansanaya odhaahdii cumar bn khadaab radia allaahu canhu wa ardaah maalintii uu u tegey si uu miftaaxa masjid alaqsa uu gacanta ugu dhigo isaga oo faraskiisii hogaaminaya meel dhooba ana soo maro dharkii ka qoyeenoo dhoobo midhan dharkiisii kaga yaallaan yarkii isagu u shaqaynayna faraska uu saaran yahay ayaa abuu cubayda radia allaahu canhu sheedda ka soo arkay markaasuu usoo gucleeyuu usoo cararay cumar markaasuu ku yidhi cumarow yaa amiira almu'miniin madaxdii waddankanaad la kulmaysaa waxaan jeclaan lahaa dharkan xoogaa dhoobadu haa soo qoyqoysay inaad iska beddeshidoo dhar nadiifa ha dee aad xidhatidoo dee la madaxdii iyo raggii baad la kulmasaay kolka aad yar giijisid kelmad buu cumar yidhi radia allaahu canhu taariikhda mara ka noqotay hadalka aan rabo imikana markhaati aan rabo inaan uga soo amaahdo wuxuu yidhi aahin yaa uba yaa abaa cubaydata low hayraka qaalahaa abuu cubayda hayrkaa kelmaddaa muu igu yidhaahdo ul yar buu iska wadan jiro qofku afgaran waayo xoogaa darrad cumar hayrkaa muu yidhaahdo buu yidhi kelmaddaa adigu amiinu haadihi lumma baa tahay kelmad buu yidhi markaa cumar naxnu qawmun acazana allahu bilslaam famahma btagayna alcizata bigayri alislaami adallana allah waxaan nahay buu yidhi duul dulli ku noolaa islaam markuu inoo yimid casiiz noqday haddaynu cizad iyo sharaf ka raadinno meel aan islaamka ahaynna dullinimadii hore islaamku inooga soo saaray ayaynu dib ugu noqon doonaa buu yidhi cumar bn khadaab radia allahu canhu wa ardaa innagii markaa maanta muslimiinta maanta dhulka kor saarani waxyaabo badan baa inaloo inaloo keenay hanti wadaag iyo hanti goosad iyo qawmiyad iyo wataniyad iyo wax badan baa ummadda caalamka islaamka loo keenay maalintii saddaam xuseen la qabanayee injirta laga gurayey maraykanku ay afka intay kala qaadeen tooshka afka ay kaga qabteen ayaa waxaan soo xasuustay gabayaagiisii koowaad ee u gebi jiray saddaam xuseen ee faanin jiray sagaal iyo sagaashan magac baa loo bixiyey saddaam ku dayasho sagaal iyo sagaashanka magace ilaahay sarreeya subxaanahu wa tacaala gabayaagii ammaanay isagoo oo ka hadlaya waxyaabihii inaloo keenay ee dullinimada inagu riday ayaa shaacirkaa af carabigii wuxuu ku yidhi saddaam isaga oo goob weyn la fadhiyo cid waliba fadhido xataa qaar cimaamadi xidhani ay fadhiyeen ayaa wuxuu ku yidhi habuu liya diinan yuwaxidu alcurba wa ahlan wa sahlan bacdahu bijahannami aamantu bilbacثi rabban laa shariika lahu wa bilcuruubati diinan maa lahu haani aamantu bilcuruuba carabnimo rabbi baan ka dhigtay buu yidhi aan loo shariik yeelaynin wa bilbacth xisbiga bacdigana diin baan ka dhigtay diin kale aanan qaadanaynin waar yaa isiiya buu yidhi carab wax ii mideeya gaalnimada haan ku midowno dhulka inta aan joogno eh hadhowna jahanamahana lagu wada shube eh markaasaa sacabka loo tumay sacabka raggii cimaamadaha xidhnaana dareen ilaahay muu qabanoo war maxaad leedahay may odhana sacabkuunbay ku dareen ilaa way soo noqotaa sacabkan markasta waa la waa la tumaaye waxaan uga socdaa intaa horo dhac yar inaan kelmaddan idin odhan doono inaan ka idhaahdo dareenkaa beenta ahee ummadda nebi maxamed lagu horseeday ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam way dareentay been iyo lugooyo inuu ahaa idinkaana ka markhaati kacaya fadhiga aada fadhidaan inaad xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala dhegaysataan iyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam muxuu yidhi inaad dhegaysataan oydaan tijaaro iskugu imanin oydaan ganacsi iskugu imanin oydaan dan adduuni idinka dhaxaynin raxim aad xidhiirinaysaan idinka dhaxaynini waad u timaadeen un qaala allahu iyo qaala rasuulu sala allahu calayhi wasalam soo dhegaysta waxay markhaati ka tahay oonka ummadda nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam u haysa inay diinteeda dib ugu noqoto limaada alcifatu fi hada alcasr adduun hadduu noqdo iyo maal dee waa ina laga lacag badan yahay aqoon durugtay iyo tiknolojiye faaftay hadday noqotona dee aad baa ina looga dheereeye adduunkan maxaynu kula tartami karnaa adduunkan maanta shay aanay cidina haysan baynu haysanaa markaa loona wada baahan yahay suuq kaloo lagu iibiyo laga helaana aanu jirin laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulu llah aan ahaynin limaada alcifatu fi hada alcasr cifa dhowrsanaanta akhlaaqda xishoodka hanaan socodka diin ilaaliska ilaalinta limaada casrigan muxuu qiimo u leeyahay cifadu waa xishood xishoodkuna waa min aliimaan ina mima adraka annaasu min kalaami اnubuwati اlأuulaa idaa lam tastaxi fasnac fasnac maa shi't dadku hadallada ay ka haleeleen hadalladii nebiyadii inaga horreeyey waxaa ka mid ahaa buu nebigu sala allahu alayhi wasalam haddaanad xishoonayn dee waxaa doonto samee walxayaau shucbatu min a min aliimaan imaam albayhaqi wuxuu geliyey xayaaga shucab liimaankuu geliyey nebiguna waa kii lahaa sala allahu alayhi wasalam alaa ukhbirukum biaxabikum ilaya ywma alqiyaamati waaqrabikum minii majlisaa qaaluu balaa ya rasuula allah qaala axsanukum akhlaaqa almuwaa'uuna aknaafa aladiina ya'lifuuna wayu'lafuun waan maydin sheegaa buu yidhi dhaarta yowma alqiyaama yaan idinku jecelahay yaase ii fadh iigu soo fadhi dhow haaba yidhahdeen rasul allow noo sheeg sala allahu alayhi wasalam yowma alqiyaama yaad ugu jecesha waxa uu yidhi waxaan ugu jecelahay axaasinukum akhlaaqa kii idinku akhlaaq wacan almuwaa'uuna aknaafa kuwa aan isla weweynaanen kibirka badneene garbahoodu daadacsan yahe dadka la hadli karen iska qaadqaadin aladiina ya'lifuuna wa yu'lafuun dadkana la tacaamuli kara dadkuna ay la tacaamuli karaan ee cutul aan qalbi adkayn hadallana adkayn ummaddu aanay ka didaynin akhlaaq halkaasay ka tahay bal waxaa igaga filan xayaaga leanna cifadu waa juzun min alxayaa'e xadiis aada u wacnaa oo marka la isku dardaro albaanina uu saxiixinayo tirmidina uu saxiixiyey ou nebigu ummaddiisa la hadlay maalin sala allahu alayhi wasalama oo uu ku yidhi istaxyuu min allahi xaqa alxayaa istaxyuu min allahi xaqa alxayaa waar hoy ilaahay ka xishooda xishood dhaba ilaahay ka xishooda qaaluu yaa rasuula allahi inaa nastaxyi min allah rasuul allow ilaahay waa ka xishoonnaa bay nebiga ku yidhahdeen sala allahu alayhi wasalam markaasuu ku yidhi laysa bidalikum sidaa ma aha kelmaddan afka un laga leeyahay ma aha hadday tahay afka in laga hadlo wa min annaasi man yaquulu aamanaa billahi wa bilyawmi alaakhiri ilaahay muxuu yidhi wamaa hum bimuminiin afka oo laga yidhaahdo or wax weyn ma aha dhib weyn ma aha debnaha waa la dhaqaajin karaa inaa nastaxyi ya rasuul allah rasuul allah ilahay waa ka xishoonnaa laysa bidalikum buu yidhi debinta afka wax sahal looga yidhi ma aha afar buu nebigu tilmaamay sala allahu alayhi wasalam afar qodob qofkii ka soo baxa ayaa ilahay xaq uga xishooday buu yidhi man istaxyaa min allahi xaqa alxayaa qofka ilaahay dhab uga xishoodow hee ixfad ara'sa wamaa wacaa madaxu wuxuu kulansaday ilaali waxfad ilbatna wamaa xawaa iyo calooshaada waxaad gelisidna ilaali walyadkur ilmawta waalbilaa geerina xuskeed badi waman araada alaakhirata wasacaa lahaa sacyahaa falyatruk ziinata alxayaati اddunyaa man facala dalik faqad istaxyaa min allahi xaqa alxayaa afartaa qofkii ka soo baxa ayuu nebigu usugay sala allahu alayhi wasalam ishaada ilaali dhegtaada ilaali carabkaaga ilaali maandooriyo maskaxdaada ka ilaali caqligan allaa ku siiye sahal maandooriyaha ugu zuulin intaa haddaad ka soo baxdid madaxa intuu kulanshaday waad ilaalisa waxfad ilbatna wamaa xawaa xaaraan ka ilaali laabtaada calooshaada xaaraan ka ilaali sacad baa nebigu yimi sala allahu calayhi wasalam yaa rasuula allah ilaahay ii bari waxaan kuugu baryaa inuu ilaahay ducadeeda aqbalo udcu llaha lian akuuna mustajaaba dacwa dacwadeeda ilaahay inuu aqbalo ilaahay iiga bar nebigu waa karay sala allahu calayhi wasalam inuu yidhaahdo ilaahow sacad ka dhig kuwa ducadooda la aqbalay wuu karay laakiin imise qof ayaa doonaya sida sacad inuu ilaahay ducadooda aqbalo ilaa yowma alqiyaamaha nebigu qaaciduu dhigay markaa sala allahu calayhi wasalam yaa sacdu atib maطcamak tustajab dacwatuk sacadow waxaad cunaysid xalaal ka dhig aib maطcamak tustajab dacwatuk idan ra'sigaagana ilaali batnigaagana ilaali geeri xuskeed badi ziinat alxayaati اdunyaana ka tag ziinat alxayaati اdunyaa macno ina soo galayoo si dadban ummadda muslimiinta u soo galayoo adduun la dagaalan ah macnahaasi ma aha macno islaamo sax ah islaamku adduunka dagaalku lama jiro diinta islaamku adduunkan dagaalku lama jirto innagu ilaahay inoo abuuray innagu inaynu camirno innagaanu ilaahay khilaafadeeda inoo dhiibay xaqa inaan ku oogno yaa rasuula allah innii uxibu an yakuuna hiyaabii xasana wa naclii xasana adaaka min alkibri ya rasuula allah qaala laa ina allaha jamiilun yuxibu aljamaal alkibru bataru lxaqi waqamtu nnaasi rasuul allah waxaan jeclahay buu shaarkaygu inu iska caddaado iska hagaagsanaado dharkaygu kabahayguna inay iska qurux badnaadaan kaasi ma kibirka ay ku jirtaa buu yihi rasuul allah sala allahu alayh wasalam may buu nebigu ku yihi sala allahu alayh wasalam ina allaha jamiilun yuxibu aljamaal kibirku waxa weeyaan xaqu marka uu kuu caddaado oo diidid inaad qaadatid waa kibir iyo dadka oo aad dadka oo aad yestid oo aad ka soo qaadid waa xaqira walciyaadu billah alcifatu waa xayaa cifadu waa fitradii ilaahay dadka uu ku abuuray alcifa waa nolosha wanaagsan alcifa waa waddada risqi min allahi lagu helo zawaajna lagu helo nolol iyo adduun iyo xoolona lagu helo aayado qur-aanaan akhriyi saddex xadiisoo nebigana sala allahu alayhi wasalamna waan sheegi qiimaha ay cifadu ay leedahay kadibna waxaan idinku akhriyi nambaro reer galbeedkaa maanta inoo soo horseeday inaynu ku dayanno laa xawla walaa quwata ila billah bal noloshoodu sida ay tahay iyagu waxa ay qoreen innagu haddaan wax ka sheegno waynu necebnahay soo ma oo xoogaa yaroo laablakacbayna qaadiyo raggu waa isriixayaan baa la odhan soo ma laakiin iyagu waxay iska qoreen noloshoodu sida ay tahay guurkoodu sida uu yahay sida ay yihiin bal waxaan tusaalaha ay soo dhoofiyeen wax lagu dayan kara inuu yahay iyo in kale markaan lambarada kuu sheego de adigaba ilaahay caqli buu ku siiyey qul inamaa acidukum biwaaxidatin an taqumuu lilahi mahnaa wafuraada uma tatafakkaruu nin walooba aday kuu taalaa markaa meesha aad qaadan bal inay tusaale yihiin iyo inaana tusaale ahayn iyo inay inaga inoo baahan yihiin inagu inaynan iyaga u baahnayn taana adaan kaaga tegay haddii ilaahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih waa amar ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka guurdoon ah inuu tacafuf inuu la yimaado inuu ka dhowrsanaado xaaraan siduu nebiguba yidhi sala allahu alayhi wasalam xadiidkii saxiixa ahaa yaa macshara shabaab man istaطaaca minkum اlbaa'ata falyatazawaj leesh ya rasuula allah fainahu aqadu lilbasari waaxsanu lilfarji waman lam yastaطic facalayhi bisawmi faina lahu wijaa waa dareen nebi maxamed uu bixinaya sala allahu calayhi wasalam ummaddan iyo bulshadan inay ku noolaato xishood iyo dhowrsanaan qofkii aan helaynin in uu guursado ee aan baa'adii haysaneen maalkii haysan sidaas oo kale falyastacfif ha cifo dalbado ha dhowrsanaado ilaa intuu ilaahay fadligiisa subxaanahu wa tacaala faraj uu uga furayo yaa macshar ashabaab qofkii hela baa-adow karti jidh iyo mid adduun hadday noqotoba guurso buu nebigu sala allahu calayhi wasalam oo waa dawo lagu daweeyo cudurro fara badanoo bulshadu ay qarsato kadibna biira oo isbiira oo isbiira ilaa marka dambe uu ilaa marka dambe uu qarxo oo xushoodku wax la isku liida uu noqdo qofba qofka uu ka il adag yahay iyo qofba qofka uu ka xumaan jecel yahayna uu hiiro batal uu noqdo aakhirka cudur uu keeno weeyaan marnaba arrintan ah guurka iyo cifadu reer galbeedku waynagu wayna waynagu tuhmaan oo waxay yidhaahdaan war waad ku degdegtaan guurko idinkiiyoon bislaan oo idinkoon saan noqon baad iska guursataan wa kaannahu inay ceeb inay tahay iyagiina waxay leeyihiin ha guursanin ilaa aad tajrubo soo martid meeshaan joogo helisinki maalin baa nin dhalinyaro oo siddeed iyo labaatan jir ah ayaa la soo fadhiisiiyey telefishankaa la soo fadhiisiiyey yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaa'ata raba inaan ka hadlo finishkaa loogu waa nin isdeeatan jira wey waxaa la yidhi ma guursatay may buu yidhi maxaad sugaysaa baa la yidhi waad shaqaysataa guri waad leedahay maxaad sugaysaa wuxuu yidhi weli tajrubaan ku jiraa tajruba experimental weli waxbaan tijaabinayaa buu yidhi su-aal baa la weydiiyey waa dhalinyaro sidiinaa u fadhidaa mid laga xushay tajrubadii imisaad baad maraysaa baa la yidhi boqol kor baan u dhaafay buu yidhi boqol kor ayaan u dhaafay bu waa tajrubu ku jiraa weli hero waa batal markaa agtooda wuxuu ka yahay qof lagu daydo oo tajrubada intaa leeg maray mujtamac markaa wax allaala wax qabtaa aanay jirin wax allaala wax laga xishoodaa aanay jirin maalinaan gabdhaha la hadlayana waxaan idhi inantoodu hadday siddeed iyo toban jir gaadho waa marka ay keligeed guri degayso aabbaheed iyo hooyada ay ka tegayso hadday siddeed iyo toban jir gaadho oo aanay saaxiib lahayn boyfriend haddaanay lahayn aabbaheed intuu gacanta qabto oo uu dhakhtar geeyo dhakhtar psychologicu inantaydu way bugtaaye waxa ay ilaa xilligan ay sugaysay bal dhakhtarow inanta ii dawee waa siddeed iyo toban jir akthar min daalik haan sii wado waxa ay soo saareen goormay cilaaqadda ay ku bilaabaan zinada goormay ku bilaabaan ma aha joornaal laguma qorin lacture meel laga jeediyey ma aha waa cilmi baadhis inta jaamacadi kacday ayaa waxaa la yidhi bulshadeennu goormay zinada bilowdaa hablahaya inamaduba iskandinaafiyada aan joogo maanta aad yurub ay ugu dayato la yidhaahdo waa barwaaqa soor oo maal badanna waa yaallaayo been ma aha maal waa jira haka oo yurubta ay ku dayato oy tidhaahdo sida iskandinaafiya haanu noolaano cilmi baadhistaa iskandinaafiyaa lagu sameeyey sweden finland norway iyo denmark waxay soo heleen yaa macshara shabaabi man istataaca minkum lbaa'ata falyatazawaj afar iyo toban qarne ka hor buu nabigu bixiyey sala allahu alayhi wasalam waxay yidhaahdeen hablaha iyagu waxay ku bilaabaan zina laba-iyo toban jir ilaa saddex iyo toban jir inamadu inamadaa ka dambeeyo subxaana allah inamadaa ka xishood badan fiiri hadda markaasay afar iyo toban ilaa shan iyo toban bay ku bilaabaan baa la yidhi risaaladaa iyo stadhi iyo wax cilmi baadhistaasi waxay ku gebagabeeyeen oo yidhaahdeen bulshadii meel wacan bay maraysaa may ahayn arrin inta laga qayliyo laga dhawaaqo la yidhaahdo waar haynu ku noqonna waxaynu aaminsanayn akhlaaqdii meel ka lama odhana waxaa la yidhi okay xorriyadii freedom xorriyaddii meel wacan bay marasaayo carruurtii aabbahood iyo hooyadood way ka madax bannaanaadeen maanta inay waxay doonaan sameeyaan yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj nabigaa yidhi sala allahu alayh wasalam nin dhalinyaraa nabiga u yimi sala allahu alayhi wasalam oo nebi maxamed rumeeyo ilaahi hayna qiray subxaanahu watacaala wuxuu yihi intaba waan ka soo baxaya wax walba eh arrintaa zinada ma joojin kara buu yihi rasuul allah sala allahu alayhi wasalam taa un ii fasax buu yihi inta salaad waan geli soom waan geli jihaad waan geli arrintaa iskama qaban karo run ba runta baleg daacadda ku hadli baleg nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam budku lama boodine kaalay buu yihi agteeda soo fadhiiso gacantiisii shariifka ahayd buu laabta ka saaray hooye ma leedahay haa ma jeceshahay hooyadaa in lala zinaysto ninkiibaa kor u booday sidee hooyada loola zinaystaa de khalqa ilaahay iska nabadgeli imaamu shaafici baa arrintaa dheexday oo gabay ka tiriyey radia allahu canhu markaasaa wuxuu yidhi man yazni yuzna bihi walow bijidaari bayti waclam ana azinaa daynun idaa aqradtahu kaana alwafaa min baytika faclami ogow buu yidhi zinadu waa amaah haddaad amaahdaa bixisid waxa hubaalo buu yidhi imaamku in gurigaaga laga gudi doono in tazni haddaad adigu tallaabsatid gidaarka gurigaaga adiga cirdigaaga lagula zinaysan buu imaam shaafici yidhi oo markaa qofna miyuu jecel yahay cid la dhalatay iyo cid dhashay in meelaha lagu haysto qofna ma jeclo soo maaha bal in lasoo hadal qaado xataa magaceeda qofna ma jecla si aa sida aad adigu taa u dhibsanaysid bay adiguna kuwa aad doondoono walaala leeyihiin iyo cid la dhalatay ee nabadgeli isha ku nabadgeli dhegta ku maqan ku magangeli gacanta ku ka magangeli ilaahayna ka bar ilaahow waaniga anigu khalqigi ilaahay nabadgeliye ilaahow inteeda ii astur ilaahow intayda anigana ii astur aayadda labaad ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum intaa keliya kuma ekaano af carabiga way iska soo hoos gashaa ragga marka la hadlaya dumarkana way soo hoos gashaayo takliibiya waxbay yidhaahdaane si uu ilaahay u sii adkeeyo buu haddana wuxuu yidhi waqul lilmu'minaati yaqdudna absaa min absaarihina wayaxfadna furuujahum kuwana ilaahay waa la hadlay subxaanahu wa tacaala raggii dumarkiina ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la hadlay labadoodaba waa la hadlay basarkiina ilaaliya buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala furuujtiina iyo ilaaliya oo xafida buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala mujtamac aan xafidsanayn oon dhowrsanayn oon xishoonaynin imaam shaafici baa kelmad laga hayaa wuxuu yidhaahdaa wuxuu odhan jiray xifdigaan aada ugu fiicnaa buu odhan jiray xagga xifdiga ayaan aada ugu fiicnaa buu oo markaan bage buu kala furo markaan eego buu yidhi labadaba waan xafidi jiray buu yidhi waxaan iska dareemay buu yidhi xoogaa hee xifdigii inuu igu yaraaday baan iska dareemay buu yidhi sheekaygii baan u tegay buu yidhi oo sheekh wakiic la odhan jiray gabay buu ka tiriyey shakawtu ilaa wakiicin suu'a xifdi faarshadanii ilaa tarki almacaasi waahbaranii ana alcilma nuurun wa nuuru llahi laa yuhdaa licaasi sheekaygii baan u tago waxaan ku yidhi sheekhu xifdigaygu aad buu u fiicnaaya sidii hore ma aha eh bal sheekhow tala isii sheekadu ka sheekeeyo sheekhu wuxuu weydiiyey wakiic wuxuu weydiiyey imaam shaafici maxaad samaysay maadaa facalt dembi maxaad samaysay buu yidhi waxba buu yidhi waar wax xun baa jira wax sheeg buu yidhi maxaa xaalkaaga bedelay sodigi awalba xafidi jiray wax walba waxyaabuhu tilmaamu meelaha ka sheegay waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi imaamku maalin baa waddada anoo socdo ruux dumar iyo hor socoto ayaa ciribteeda ciribteeda hadda fiiri hadda eeg ciribteeda ayaa dhan ka dilaacsaneed oo ciribtan isha la raacay buu yidhi imaamku hadda iska dhaaf heesahan iyo riwaayadahan iyo filimadan iyo telefishanadan iyo waxaan iminka adduunka yimid ee mudh iyo gacan sideedii ah iska daa kuwan halkaasay mar eleygaga dhacday buu yidhi sheekhow markaasuu sheekhu yidhi halkaasuu xifdigaagu ku hooseeya waa ka marka dambe gabayga dheer ka tirinaya mujtamac dhan oo dhowrsan oo ilaashan ayuu raba islaamku inuu inuu ilaaliyo waana amar allah subxaanahu wa tacaala ina soo bixiyo marka waxaaba in la isku dhex keeno oo la yidhaahdo ikhtilaad ha noqdaanoo ha la silmo meel ha la iskugu yimaado ayadaha ilaahay inay ka hor iman baa shaki ah wladiina hum lifuruujihim xaafiduun markuu ilaahay suurat lmacaarij dad inkasoo tiriyey fadli badan آخرتي وحكي أولئك في جنات مكرمون جن إلهي سبحانه وتعالى أنكو شرفيا أيو يجري أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها متفق عليه سعيد بينو إنو تلمامي النبي صلى الله عليه وسلم وحو يري وحو نبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء متكحشوت بدن من العذراء في خدرها إنن guriga hooyadeed iyo aabbaheed joogta xishoodkaa ay leedahay xishood ka badan buu nebigu ka xishood badnaa buu sala allahu calayhi wasalam oo de mayba muu aqoonin mayba nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ma aqoonin waa kii maalin soo kor maray nin reer bani ansaaroo waaninaya nin reer bani ansaar in adeerkii walaalkii waaninayoo xishoodka ka waaninaya oo miduu leeyahay war aamusidan faraha badan iyo xishoodkaagan faraha badani xaq badanood leedahay baa lagaa duufsadaye iska daayo adkeeyo saas oo kale ilaan iminka qofka xishooday aan hadalka dheerayn hadalkiisu gaaban yahay garna looma dirto waxna laguma darto waa dhin dabacsan unbaa loodhan halkaa fadhi waa inuu caytamayaayu afka ka xumbaynayaayu cid walba jiirayaayu sharciga jebinayaayu wax walba u jebi markaasa ohanaya haa hebel inoo dira hebel hebel inoo dira nabigaa soo kor maray sa slam nin nin le war aamusinta badan iska daayo waxaaga dhacso xishood ka badan iska daaya nabigu wuxuu ku yidhi waa u taqaana sala allahu ala dachu fa ina alxayaaa min aliimaan daa buu yidhi ha ka reebin ninka xishoodka ha ka reebin ha ka reebinoo ha odhan maxay tira hadal gaaban ha ku odhanin fa inahu min aliimaan iimaankuuba iimaankuuba ka mid yahay bu nabigu sala allahu alayhi wasalam baycat alcaqaba nabigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu la baayactamay dumar ayuu la baayactamay u cahdi la galay nabigu sala allahu alayhi wasalam ko inaanay ilaahay u shariik yeelin laba inaanay wax xadin saddex inaanay zinaysanin afar been abuur inaanay la imanin dumarkaa uu nebigu sala allahu alayhi wasalam ballanta uu la geli dumarkaa uu ballanta la geli waxaa ku jirtay hind bintu cutba markuu nebigu yidhaahdo walaa yasriqna ha xadina markuu yidhaahdo intay soo boodday tidhaahdaa oo gabadha xortiima waxbay xaddaa walaa yazniina ha zinaysanina oo gabadha xortii miyay zinaysataa walaa ya'tiina bibuhtaanin been abuurna ha la imanina oo gabadha horti miyay la timaadaa ayay odhanaysay bimacnaa islaam iskaba daaye dhaqankii carbeed ee jaahiliga ahaa ee sanamka caabudi jiray ayaa inaan waxna la xadin lana zinaysanin been abuurna inaan lala imanin ayay ka ahayd xaggeeda xadiidkii saddexaad ee caطaa ibn abi rabax radia allahu canhu qaala qaala libnu cabaasin radia allaahu canhuma ibnu cabbaas baa cataa ku yidhi alaa uriika imra'atan min ahli ljanna cabbaasow ma ku tusaa ibnu cabbaas baa ku odhanaya cataa war cataaow ma ku tusaa gabadh min ahli ljanna ah hadda waa nooshahay weli qultu balaa buu yidhi haa buu yidhi tus qaala wuxuu yidhi haadihi almar'ata asawdaa gabadhaa maariinka ah waa min ahli ljanna maxay ku noqotay sheekadii buu uga sheekeeyey markaa atat nebigay u timid sala allahu alayhi wasalam faqaalat waxay ku tihi yaa rasuula allah inii usracu wa inii atakashaf rasuul allow hadda aada u dhegaysta baaraka allahu lii walakum yaa rasuul allah bay tiri rasuul allah sala allahu alay wasalam inii usrac waan suuxaa bay tiri cudurkan suuxitaanka ah qofku uu miyirka beer yaa rasuula allahi inii usrac bay tiri markaan dhaceen suuxana hee atakashaf marada iga dhacda oo cawradaydi baa suurtagalaynay aha fadcu llaha lii tacaala ilaahay ii bari bay ku tiri ilaahay ii bari laba arrin bay sheegatay soo maha cudurkaana waa i hayaa rabbi ha iga qaado ii bari markuu hawshaas i haleeshana maradaa iga dhacda qaala in shi'ti sabarti walaki ljanna haddaad doontid u sabir maradka ahli jannaad noqoniya wain shi'ti dacawtu allaha tacaala an yucaafiiki haddaad doontidna ilaahay baan kuu kuu bari inuu ku caafiyo fa qaalat gabadhii waxay tihi asbiru waa iska sabri bay tihi marba hadday natiijadeedu janno tahay waa iska sabri bay tihi laakiin dhegayso fa qaalat maxalli shaahidkuna waa halka ah innii atakashaf fadcu allaha allaa ankashifa kii maradka iyo hawsha isaga ahlan wasahlan hadduu janno yahay xaalkiisu laakiin maradaa iga dhacda bay tii rasuul allah sala allahu alayhi wasalam cawradaydaa cidlo dhacda ilaahay ii bari inaanan xilligu curud cudurkaasi i haleelo inaanay maradu iga dhicin rasuul allow ilaahay ii bari bay tihi fadacaa lahaa waa u duceeye nebigu sala allahu alayhi wasalam xadiidu muttafaqun calayhi saxiixa korkii aan ku yar wareegna in yar xadiiska ruuxaa dumarka ee ahli jannadii iyada oo bugta oo baradkaas iyo haybuubada marka ay gashay komada marka ay gashay aan ahayn mukallaf aan ahayn oo iskeed aanay cawrada uga dhicin ayaa wamaca daalika dhibsanaysa inay cid qariib ihi cawradeeda inay inay aragto soo maaha ummadda nebi maxamed sala allahu alayh wasalam dumarkoodii aawe maanta hadda sarcana kuma dhacayo inkishaafna kuma dhacayo ha cidi haybuuba kuma dhacayso bal intay saacado iyo saacado iyo saacado u kasto carabtaa waxay yidhaahdaan maca sabqi lisraari watarasud hadday iska tahay simbiriixi waxaa odhan lahaa khalaas khayr insha allah ee inta muraayad la hor fadhiisto oo la isqorqoro oo la isqorqoro oo la iscaseeyo oo la iscadeeyo oo saas oo kale oo saas oo kale oo miyir iyo eedaan iyo wax walba la maqliso iyada oo la miyir qabo halkaa lasoo lama maro sow aabba ma dhalin sow walaal lama dhalan sow cid dhaxal sow cid xidid lama aha samaday ka soo dhacday xasha lilahi samada kama soo dhacday nabigana sala allahu alayhi wasalam waxaa ka sugnaatay xadiis jannada dayuusku ma uriyo ayuu nebigu sala allahu alayhi wasalam intaasoo sannana waa laga soo uriyaa carafta jannada buu nebigu sal sl dayuusku waa ayabay dhahdeen rasuul allah salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh wuxuu yidhi waa ka xumaanta reerkiisa ku daawada xumaanta reerkiisa qofka ku arkayee ku daawanaya bal akthar min dalik intaan hargeysa idinla joogay waxyaabaha maqal la igu yidhi masa masaariifta la bixiyey ragga qaar bixiyaan guriga sii cuntada iyo saas oo kale ayaaba waxaa ka mid ah masaariifta la bixiyo in lagu daro tii laysku casaynaya tii laysku saasoo kale masaariifta la bixiyo bishaybay ku jirtaaba oo haddii taa lasoo raacsiin waayo masaariiftii waxbaa ka dhiman kaana ma yahuud baa inoo keentay kaana ma maraykan baa inagu qasbay kaana ma yurub baa inagu soo duusho ilow ilow saasamey ayna tidhi mise hanii'an muطma'inan marii'an innagaa ula kac u samaynay jab kastaba halkaasuu inooga yimid dhakadaayna laga haystaa idan waxaa jirta waxaynu inagu lafteenuna aynu la nimaadno ayaa jirta oo inagu lafteena aynu ula kac aynu uga samayno inii atakashafu yaa rasuula allah fadcu llaha lianlaa ankashif fadacaa laha qolooyinkan reer galbeedkee gabadh baan wax horaynaynaa iyo wax noocaasa yidhaahda shantaa daqiiqa ka dhiman muxaadarada iyada oo lambaraan idinku akriya haddii ilahay idmo waxaa sameeyey daraasaddan waxaa sameeyey internetkay ku jirtaa safxadda balaaq dot com balaaq b a l a q dot com haddaad geshid lambaradan waad ka heli doontaa waxay soo qaateen waddanka sbain iyo waddanka maraykankay soo qaateen sbainna tusaale ahaan baa looga dhigayaa yurub inay tusaale u tahay maraykanna waa la soo qaatay gabadh ruuxa dumarka ee labadaa waddan ku nool taa sbain bal wakti badan yaanan ku luminata maraykanka han qaato waxay yidhaahdeen maraykanka kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashankii waa xilli dhow hal milyan shan boqol iyo saddex iyo konton kun hal milyan iyo badheh ayaa waxay sameeyaan sanad walba inay ilmo iska dhiciyaan ijhaad soo maha sanad walba hal milyan iyo badh ayaa ilmo iska dhiciya bay yidhaahdeen kun iyo sagaal boqol shan iyo siddeetankii waa maraykanka boqolkiiba siddeetan inta isfurtaa shan iyo toban jir bay ka yaraayeen buu yidhi shan iyo toban jir iyagaa yidhi siddeed milyan oo gabadh ah oo maraykanka joogtaa keligeed bay nooshahay markii la furay ee cid allaale cid masruufta la waayey dawladda aruuriso oo lacag siisa siddeed milyan kun iyo sagaal boqol saddex iyo sagaashankii tobankii saken tobankii ilbidhiqsiba soo maaha saken soo maaha tobankii ilbidhiqsiba toban kun oo gabdhood ayaa la kufsadaa maraykan aan ku celiyo tobankii saken kulla cashara sawaani soo intaa maaha toban kun oo gabdhood baa la kufsadaa maraykan oo idin iyagaa qoray toddobiyo sagaashankii hoos baa looga soo dego waxay yidhaahdeen tobankii sekeni way badatee saddexdii seken baa la yidhi ayay intaa la kufsadaa saddex seken waxay yidhaahdeen toddobiyo sagaashankii lix milyan oo gabdhood oo maraykan ah ayaa jirdil raggoodii ku sameeyeen boqolkiiba toddobaatan raggoodaa dilay iyagunbaa weli hadlaya waxay yidhaahdeen kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ilaa labadii kun saddex milyan oo gabdhood oo maraykan ah ayaa ku shaqaysta jidhkooda inay iibiyaan saddex milyan oo gabdhood oo maraykanah ku shaqaysta jidhkooda inay iibiyaan oo cashuur laga qaadaa oo maxay laga qaadaa cashuur si dhaqaalaha loo kabo oo dhakhaatiir gooniya leh oo intaanay hawshaa zinada intaanay la imanin mid walba inay shahaadadeeda ku tusto inay caafimaad qabto oy cashuurtii bixiso ay tahay waa saddex milyan waaba dhammaanteen populationkeena idin ma laha halkan waxaa joogo oo idinba waddankan waaba saddex milyanba iyagaa yidhi lacagta ka soo gashaa la yidhi hawshaas laba boqol iyo konton milyan oo dollar ayaa sanadkii ka soo gala dawladda iibinta ay hablahoodu jidhkooda iibiyaan laba boqol iyo konton milyan oo dollar ayaa cashuur looga qaadaa kuwaas mid bay leeyihiino xumaantoodana way sheegaan daraasad bay ku qoraan hase ahaatee xumaan uma arkaan waxaan idhaahnaa markaa gabdhaha ma sidaasaad doonaysaan in anaguna kuwaygu noqdaan markan idinta la xorayni ee marada laga dhigi ee xijaabka laga dhigi ay ninka barbar card ordi bal iminka bilowgii horey bay ahayd inay isbarbar ordaane markii hore waxay ku bilaabeen xuquuqilmar-a reer galbeedku ragga iyo dumarku ha sinmaan waa bilowgii hore maanta waxay gaadheen raggaa ka dumarkaa ka fiican ragga waa tajrubo la gaari doono marka innagu markaa meelahan joogno innaga oon madaxna isxanuunin oo hadal dhaadheerna aan odhan gabadhii aada xorayseen eed marada ka dhigteen eed kiniisadda ka soo saarteen ee reer galbeedka hayso gabadhan maaha gabadhan hilibkeeda meel kasta lagu iibsanayso gabadhan ma aha war adeerayaa haddaba annaga kuway guryahayga hanoo fadhiyaa masaajidana ha noogu jiraan hooyo iyo inan iyo xaas iyo dumaashi ha noo noqdaanoo xurmad iyo sharaf leh ha ka saarina innagana yaan inala sirin atastabdiluuna aladii adnaa soo aad qur-aanna ma aha waa xushoodkan iyo sharaftan uu islaamku ina- uu inala dooni taasi mid aynu ku bedelana ma aha waxaynu ku bedelana ma aha hase ahaatee adduunku waa lowlan hadal iyo muxaadar waxba tari maayo iminkaynu kala tegi anna waa iska shaqo tegi idinkuna waynu iska shaqo tegi berina halkanaa la fadhiisanayo waa la hadli hadal ma aha hadal ma aha ee waxa aan rabaa ina uu hadalkan ina saameeyo oo qof kastoo halkaa ka baxa in uu caqdi iyo caziimo inuu la yimaado oo maxay ah awal shay tawba ila allahi horta ilaahiyaan u toobad keena subxaanahu wa tacaala labo mid walowba cifada iyo xishoodka iyo dhaqanka guud ka shaqayntiisa u qaado homework u qaado naftaada ka bilow gurigaaga ka bilow dadka kula degan ka bilow inta aad mas-uulka ka tahay ama xiriir aada leedihiin ka bilow ka warrama inteenaasoo idin haddaynu guryaheenna ka soo baxno kadibna aynu u gudubno dariska aynu u gudubno kadibna dariska dariska aynu u gudubno laakiin mushkiladayna haysataa waa maxay waynu dhegaysanaa intaaynu dhegaysanna hadalku waa macaanya halkaa albaabka intaynanu ka bixinna waxaa hoos buu u dhibmaa boqol kiiba siddeetan boqol kiiba konton markaynu waddada gaadhno boqol kiiba afartan guriga markaan gaadhno boqol kiiba toban habeenkii markaan soo seexana aroorta kale wixiiba waa haddana waxaan u baahannahay in dib la isku isku bushgareeyo maaha qasdigu sidaas maaha qasdigu ikhwaani waxa weeyaan nabigeenu suubana sala allahu calayhi wasalam waxaa dhegaysa hadda xadiiskii ahaato cabdullaahi bni mascuud waad garanay soo maha ayaa ku ayaa dhegaysanayay axadkiin buu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam hadduu u samafalo xaaskiisa walow kubaayad biyo ah ha u soo shuba eh ilaahay waa ka abaalmariya cabdullaahi bin mascuud baa masaajidkii ka soo laabtay xaaskiiyo hurdo buu arkay intuu biyo soo shubay buu yidhi cab biyo ma doonaya daabay ku tiri waa abaalmarin buu ku yidhi nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam samee hadda inta soo kubaayad biyo ah maaha waxay inagaga duwanaayeen inagamay aqoon badnayn ascad ibna zuraara radia allahu canhu maalinta xabiibka sala allahu alayhi wasalam maka laga soo dhawaynayay طalaca albadru calayna min haniyaati اlwadaaci maalintii nebiga loo qaadayu madiine uu soo gelay ascad ibna zuraara waxa uu sheegtay waana laba iyo tobankii naqiib ee uu nebigu yihi reer beni ansaarnu qaba doorta qaala jaءanaa rasuulu اllahi salى allahu alayhi wasalam almadinata waana axfadu suurata alaclaa sabix isma rabbika alaclaa anoo xafisan buu noo yimi imisaynu xafisannahay innagu qur-aan maanta ascad wuxuu sheeganayaa suuratulaclaa baan haystay buu ku leeyahay uu ka dhiganayaa nin wax badan xafisanaa oon ku soo dhaweeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam suuratulaclaa anoo xafisan ummadda nebi maxamed aqoon la-aan ma hayso axaadiista iminka aan sheegnay kun jeer baan maqalnay aayadaha qur-aanka dhakadaan ka xafisannahay surankii waa hayna halkay musiibadaynu tahay waa maxay markaa ma fulinaa ma fulinaayo intan un mala nimaadnaa nin walba inta yaruu yaqaano ha fuliyo kadibna ha yidhaahdo ilaahayow intaad i bartay iyo taagya tamartay halkaasay i dhigtay rabbow adigu inta kale kab oo adigu ii dhammaystir haddaynu laakiin wada hadal uun iyo muxaadaro joogta iyo khudbad jimco joogta iyo darsi jooga iyo tafsiir la dhammeeyo jooga iyo wax allaala wax isbedelayaana aanay jirin uun eesh ilmacna cilladu waa maxay ma cilladu ma shaygan la akrinayaa oday baa igu yidhi oday da-ah waree hargeysa ah iyo qudamada ahaayo meeshaa imka aan jooga nala jooga toddobaatan kor u dhaafay iminkaan xasuusta wuxuu igu yidhi almisow berigii hore annagu buu yidhi odayaal baanu ahay wacdigu siduu imika u badan yahay uma badneen labadii biloodba markaanu masaajidka tukanunbuu intuu oday istaagunbuu laba kelmadoodna yidhaahdaa buu yidhi waanu weyraxnaayo waanu wada ilmaynaa buu yidhi annaga oo maasha allahu iimaan naga buuxaanu masaajida ka soo bixi jirnay buu yidhi waar maanta buu yidhi maalin walba waad hadlaysaan maalin walba muxaadaraad dhigaysaan maalin walba cajalad maalin walba video qalbi qoyanna ma arkayo ilin da-aysana ma arkayo cid ay waxgelayaanna ma arkaye waar ma idinkaan si saxa wax u sheegaynin mise annagaa qalbi weeleeye lahayn labadeena wada qabnaama kuwa sheekh annagiina malaa wixii qalbiga kama odhanayna afkuun baanu kana dhaqaajinaynaa idinkuna dhaguhun baad ka dhegaysanaysaana wixiiba laabtiba uma degayaan daadeer waynu wada qabnaama baan kuwa baantaha isku ducayno yaa cibaad allah wayaa ama wayaa imaa allah ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam hadalkeeda ugu wacan waxa weeye inta yaraynu qaadanno haynu fulino haynu fulino hayna laga arko kadibna haynu in ku darno kadibna in haynu ku darno ama hadday noqoto sa hadalka aan kuu sheegay un macluumaad aynu aruurinayno information dheeraad aynu qaadanayno hadday saa iska noqoto wax fara badan soo kordhin mayno inahaasaan ku joojin doona waxaan yidhi hadduu sax yahay min allahi warasuuli hadda wax ku dira naftayda iyo shaydaanka alla ya rasuulku beriibuu ka yahay jazaakum allahu khayra